hay-adda siyaad foundation oo ah hay-ad garab istaagto dhallinyarada haweenka iyo bulshada inteeda kale lana dagaalanta maandooriyaha iyo sidoo kale ka wacyigelinta bulshada xagjirnimada ayaa maanta waxa ay abaalmarino kala duwan guddoonsiisay shakhsiyaadka ugu dadaalka badan ismaamulka wajeer kuwaasoo ay u soo kala xulatay guddoomiyaha ammaanka ismaamulka wajeer mister karukungumu mister cabdinuur maxamed xuseen oo loo garan ogyahay ole ahna madaxa minishiibida wajeer kaas oo loo arkay inuu yahay midka ugu dadaalka badan magaalada wajeer dhanka wax ka qabashada bilicda magaalada wajeer la dagaalanka maandooriyaha iyo sidoo kale isagoo xaafadaha uu fatahaad ku saameeyeyna garab siinayay sidoo kalena meelaha biyo fariisiinkana wax ka qabtay mister cabdibilow cilmi ayaa isna loo soo xeshay inuu noqdo shakhsiga ugu dadaalka badan dhanka nabadaynta bulshada sidoo kale maruga bilqays ibraahim ayaa iyana loo soo xushay inay tahay shakhsiga ugu dadaalka badan dhanka haweenka wajeer iyadoo xuquuqul insaankana bulshada ku garab istaagtay sidoo kalena wax badan u soo qabatay shacabka wajeer abaalmarinadani oo lagu dhiiragelinayay shakhsiyaadkani si ay dadaalkooda u laba jibaaraan bulshadana ay tusaale quman ugu noqdaan laguna daydo ayaa waxaa maalgelin ku sameeyey xaaji siyaad xasan madaxa hay-adda siyaad foundation oo inta badan bulshada wajeer wax badan la qabtay madaxa munishibida wajeer mister ole iyo sidoo kale dhammaan intii la guddoonsiiyey abaalmarinada ayaa u mahadceliyeen hay-adda siyad foundation waxaan layidhahdaa cabdinuur xusein waxaan ahay madaxa munisibiga munishibiga ama municipalitiga waxaan rabaa maanta inaan mahad u celiya siyad foundation oo madax ka yahay walaalkan siyad batni oona maaragtay uu ka socda c e ogiisii ama ninka madaxda uga ah walaalkay aadan ama adesh si loo yihaahdaba sidiina loogu soo loo soo saaray dadka ka mid ah maaratay inay maaratay maanta ku guuleystaan bilad noocan waxaan u malaynaya hadda saddex baan nahay walaashay balqeysa oo dhinacan midigta iga jirta iyo walaalkay cabdibilow saddexdayna hadda maanta nahay wiigga horena waxaan u malaynaya laba qof oo kale chief ka imaaday griftu iyo county commissioner ayaa maaratay la recognise garay so waxaan rabaa inaan mahad u celiya dadkii isoo saaray mase na soo saarayba intay fiiriyeen dadweynihii wajeer oo qariibo hal sagaal boqol ilaa hal milyan ku dhow dhexdooda intay fiiriyeen turbiinka saareen naga soo dhex saareen oo dhaheen nimankan iyo gabadhan way istaahilaan inay bilad sharaf la siiy soo bilad sharafta iyadana la siiyey aniga midii la siiyey bilqaaya waa mid maaragtay aan mahad u celinaya dadkii isoo saaray iyo c o ga walaalkeen siyaad waxaa kaloo mahad u celinaya waxaa la yihahdaa askarta dagaalka bay gashaa laakiin magaca muxuu raacaa ninka generaalka oo u weyn mase ninka madaxda ka ah dad badan baa ila qabtay xagga municipalitiga wixii oo maaragtay lagu soo saaray waa shaqadii aan ka qabanay magaaladan ha noqoto maqaadiraad ama ha noqoto xagga maaragtay nadaafadda shaqada iyada eh xaggay maqaadiraadka dad badan baa waxaa ila qabtay askartayda ka mid eh oo maaratay enforcement officers ama kanjos afka qalaad si loo yidhaahda chiefaf badan oo magaaladan ku jiraan oo wax nala qabteen baa jiray iyo kana mahad baan u celinayaa iyo booliista oon keeska aan geynaynay xagga nadaafadda iyo magaaladan bilicdeeda ka shaqeyskiisana anaga aniga madaxa waan ka ahay haa laakiin dumar iyo ragba way ila shaqaynayeen kuwa naftigooda mahad baan u celinayaa bilaad sharafkan ila siiyeyna waa mid aan keliga aan lahayn waan wada leenahay municipality hadaan ama madaxa haddaan nahay munishibiga ama municipalitiga magacayga waa bilqays ibraahim waxaan la shaqeeyaa laantii dowliga oo xuquuqda aadanaha u doodo oo wajeer ku taala wajiya branch maanta waxaan inta u joognaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo siyaad foundation recognitionkayna siiyeen maaragtay shaqooyinka aan qabano shaqadaan qabano maanta recognition nala siiyo waa shaqo aan mushaar aan ku qaadano haba ahaata laakiin qof kastana dadaalkiisay ku xiran tahay hadda waxaana la dhahay maaragtay ilmaha camal oo la farxumeeyo s g b v-ga waa gabdhaha iyo wiilasha oo loo gefo in terms of sexually oo la farxumeeyo amise gabdhaha gudniintooda aad kasoo yara muuqateen shaqadaada kasoo muuqataa lii dhahay waa u mahad celinayaa waayo shaqadaan qabanayno waa shaqo oo bulshada dhan isla qabanayn keligay waxa aan qaban kara ma laha dad oo badan oo xafiiskii la joogo oo community joogo ah, human right defendersa joogaan aan wada shaqayno chiefsaa jiraan dad oo maaragtay caadi oo eh, dadka maaragtay dhibaato markay arkaan oo ka danqana oo soo sheegaya jirta marka waa wada shaqaynaa dadka kulli oo shaqadan qabteen aan rabaa inaan u mahad celiyo waayo ayaga ah eh, dadkii recognition la siin lahay waa ayag laakiin kow iyo laba lama dhihi karo waa dad badan marka sida darteeda aani leedahay bal dadkaana misaalaysa marka waa mahadsantihiin ayaan dhaha shaqada ilmaha car- maaragtay caruurta ilaalintoodana waa waxa oo annaga dhan waajibna saaran ah Eh, reer wajeer inay ilmahooda xoog saaraan oy maaragta gacanta midig ku qabtaan